Hay'adda Cunnada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ee FAO ayaa dhalinyaro baratay xirfadda jilaabashada kalluunka oo ka kala socday dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Magaalada Muqdisho ugu qaybisay afartan doomood iyo agab kale oo ay ku shaqaystaan. Dr Xuseen Cali Axmed oo ka tirsan Hay-adda Cunnada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ayaa kula dardaarmay dhalinyarada loo qeybiyey doomahan inay ka faa'iidaystaan fursadahan ay heleen.
kalluun nadiif ah waxaan lagu heli karaa markaad bixayso kalluumaysiga aadaysa baraf hore u qaado meesha barafka loogu talagalo way u samaysan tahay doonta doon casri waay halkaas kusoo gura kalluunka intaad rabtiin saacad iyo maalmo maqnaada kalluunkii oo freesha maalinta dambe la keenaa oo barafkiisa wixiisana marka mas-uuliyaddaasna qaata dadkii idin soo xulayna sharaftooda ilaaliya haddaa xumaataan xumaanta ayay ku dhacaysaa haddaa fiicnaataan fiicnaanta ayay u gudbaysaa marka dardaarankaasaan rabay wasiirka kalluumaysiga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiqani cabdulaahi maxamed ayaa faw uga mahad celiyey fursadahan ay u abuureen dhalinyarada soomaaliyeed
haddii aad si sax ugu shaqaysataan waxay nagu dhiirigelinay annaga iyo fawga in dhallinyarada kale ee isteedyada degan mar labaad ayagana loo raadiyo fursado kale laakiin haddii aad ka faa'iidaysan weysaan oo doomihii aad ku shaqay weysaan ma nagu dhiirigelinayso in mar labaad dhallinyaro kale doomo la siiyo kooxa horaa jiray oo ka faa'idaystay doomahaas kuna shaqaystay guulo la taabo karana ka sameeyey haddana maanta ayaga muxuu ahaa deeqbixiyaal ah oo shalayna muxuu ahaa beneficiary ahaa maantana waa deeqbixiyaal oo ayaga muxuu ahaa shaqaalo samaystay iskaashatooyinay samaysteen qaar ka mid ah dhallinyaradii ka faa'iidaystay doomahan ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan inay kula soo baxaan nolol maalmeedkooda maadaama markii hore ay dad u shaqayn jireen cabdulaahi muñe maxamed waxaan ka imid dhankan baraawe waxaa hay-addu i siisay qalab oo iga maqneed aan u baahnahay alxamdulilah waan u mahad celinayaa sidii hay-addu wax noo qabatay faaw iyo tababaro iyo seminaariyo oo nolol qabtay waxyaabo badan oo naga dhibnaayo oo oo haddana lagu soo kordhiy alxamdulilah ilaahay aan u mahad celiyana waxyaabaha la iisay waxaa ka mid ah sida doominkan aa u jeediin iyo qalabkan oo geedaan iyo qalabkiisa isla socdaan aa ka mid ah alxamdulilah waa qalab aanaka aan u baaxnayna aad iyo aad way mahadsantaha anigoo ah cabdullaahi cali tunsow kana socda hirshabeelle waxa ayna guddoonsiisay maanta qalabka ayna guddoonsiisay hirshabelle hay-adda faaw waa ku faraxsanaa wax badan shalay aniga shaqaalaan ahay soo maa maanta nin in aan shaqadii sii la muujibaraa laga yaabaa ilaan wax aan lehaa wataa soo maa